kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaabe u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadnaa mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa
ardada oo dugsiyada sare marka ay ka soo qalinjibinayaan aan isdhisin oo aana isu diyaarinin waxbarashada sare waayo waxbarashada sare iyo waxbarashada sidee ardayga ugu diyaargaroobi karaa heerka sare ee waxbarashada barnaamijka waxaa soo saaray halkaanna idinkaga tabin doona aniga oo ah ibraahim cali saacidna waa uu farsameynayaa ee soo dhowaada saaxiibayaal
caynul caafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa war heedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa ku hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaariga hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenul caafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynucaafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lixal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lixal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha u sii galno barnaamijka marka uu ardaygu dhammeeyo dugsiga sare wuxuu gelayaa wejiga ugu muhiimsan noloshiisa oo ah heerka waxbarashada sare marxaladan oo ah mid lagu kobciyo aqoon gaar ah xirfado shaqo iyo horumarin maskaxeed waxay u baahan tahay diyaargarow dhammaystiran diyaargarowga waxbarashada sare maaha mid lagu gaaro hal maalin balse waa geedi socod u baahan qorshe talo iyo dadaal maxaa caqabad ah oo soo wajaho ardayga kolka uu bilaabayo waxbarashada sare weydiintan iyo kuwo kale waxaan hordhignay ustaad aadan deerow oo ka mid ah bahda waxbarashada haddii aan su-aasha si toosa uga jawaabo waxaan isleeyahay waxyaabaha caqabadaha ah ee ardada ay soo wajaho marka ay jaamacadaha bilaabayaan ama waxbarashada sare waxaa ka mid ah ardada oo dugsiyada sare marka ay kasoo qalinjibinayaan aan isdhisin oo aana isu diyaarinin waxbarashada sare waayo waxbarashada sare iyo waxbarashada dugsiyada sare way kala tahay oo waxbarashada dugsiyada sare tusaale ahaan waxaa laga yaabaa buwaagta inay ka yaryar yihiin intaas waxaa laga yaabaa luqadaadii hooyo inaad ku qaadanaysay cashirada laakiin markaad jaamacadda timaado buwaagta intaas ka wen yihiin macalimiinta ay jabtarada badan bixinayaan luqadii ay ka duwan tahay luqadii a wax kusoo baratay waxyaabahaasoo idil waa caqabado oo muxuu ahaa ardada soo wajaho marka ay waxbarashada sare yimaadaan sidaa darteedna waxaa loo baahan yahay ardada marka ay dugsiyada sare dhigtaan inay muxuu ahaa ay iska soo dhisaan tusaale ahaan luqadii tusaale ahaan muxuu ahaa isu soo diyaariyaan in ay xajmi intaas ka weyn oo dugsiyada sare ka weyn inay qaadi karaan tan ugu horreysa horta caqabadaha waxaa waaye number one waa luqadii luqadda tusaale ahaan hadda luqadda waxaa la dhahaa waa furaha nolosha waaye luqadda ingilishka iyo luqadda carabiga waxa waaye labada luqadood oo hadda adduunka ugu waaweyn oo meel kasta oo aad tagtidna dadku hadli karo aad ka heli kartid tusaale ahaan maanta haddaad wadamada ugu dhodhow ee dariskeenna aad tagtid uganda iyo kenya iyo etoobiya iyo haddaad tagtid luqadda ingilishka inaad taqaanid waa muhiim haddaadan afkaas ku hadli karin waxa waaye maanta waxbarashadaadi hore uma sii wadan kartid marka haddii aad ku fashilantid marka ugu horeyso luqadda ingilishka ama luqadda carabiga ah oo wadamo carabi looga hadlayo o kale inta masar aad tagtay suudaan aad tagtay luqadda carabiga haddaa ku fashilantid waxa waaye waxaa laga yaabaa in waxbarashadaadii aad sii wadan waysid waxyaabaha intaas dheer oo laga yaaba in ardayga markuu jaamacadaha dibadda oo kaleenta aado waxaa ka mid a inuu cimiladii ardayga la qabsan waayo inuu environmentiga iyo bulshadii iyo la qabsan waayo waxaa laga yaabaa sidoo kaleenta inuu la qabsan waayo xataa meelaha la degaayo oo kaleenta oo ardayga keligiis uu noolaanaa reerkiisii uu ka fogaanaa waxyaabahaasoo dhan ardayga luqadii ajnebiga lagula hadlaa macalimiinta cashiro waxay bixinayaan tiro badan ay bixinayaan qofkii ardayga librariga la rabaa inuu muxuu ahaa waqti badan ku qaato waxyaabahaasoo dhan haddii ardayga uusan u diyaarsaneen waxa waaye caqabada soo wajihi karo lagana yaabo in waxbarashadiisii hore usii wadan waayo waxbarashada sare ardayga markuu bilaabayo waa inuu iska dhisaa qeybta uu rabo asiga inuu muxuu ahaa uu rabo inuu horumariyo tusaale ahaan waxaad kasoo baxday dugsi sare waxaa rabtaa inaad financial ama wax la xiriira finansiga inaad aad waxbarashadaadi sare oo jaamacadda aa ka dhigatid ama masterkaagiiba aa ka dhigatid so eryadaas aad rabtid inaad wax ka baratid waa inaad marka hore aad si fiican waayo ardayga waxaa la dhahaa markuu jaamacadda joogo wuxuu qaataa maadooyin la xiriira kuliyaddiisa oo loo yaqaano core subjects iyo maadooyin aan requirements ah oo aan core ahayn maadooyinka koorka u ah ardayga waa inuu marka hore iska soo dhiso oo hodhowdii waxay kaa anfici doonaan inaad sii horumariso waxbarashadaadii aysan caqabad kugu noqonin haddaad accounting ka soo baxday inaad financial management oo kaleenta aad master ku diyaariso aysan caqabad kugu noqonin sida runta su-aashaas waa su-aal muhiima ardayda marka ay dugsiyada sare dhammeeyaan ama jaamacadaha soo dhammeeyaan oo suuqa shaqada ama shaqo abuurid ha noqoto ama mid ay dad u shaqaynayaan ha noqoto inay ku fashilmaan waxyaabaha keeni kara waxawaaye ardada ama shakhsigaas oo aan u diyaarsanayn aan u diyaarsanayn marka aan leeyahay waxaa laga yaabaa ardayga marka horeba inuu raadiyo horta hami weyn inuu raadiyo qofka ceeb ma aha inuu hami weyn raadiyo laakiin nolosha waxay ka bilaabataa waa jaranjaro meesha ugu hooseysay ka bilaabataa haddaad weyso meesha sare waa inaad meesha hoose kasoo bilowdo oo jaranjarada kow a kasoo fuusho oo laba soo fuusho saddex afar shan aad jaranjarada meesha ugu sarreysa aad tagtid haddii qofka uu marka horeba isku dayo oo keliya inuu meesha ugu sarreysa ka bilaabo waxaa laga yaabaa inuu jaranjaradaba soo fuuli waayo taas waa caqabad weyn oo ardada haysato oo ay ka fikiraan inay meel sare ka bilaabaan waxaa caqabad labaad ah ardayga waxaa laga yaabaa oo suuqa shaqada raba inuu soo galo in ay soo dhoweyn weyso environmentiga environmentiga waxaan ka wadaa tusaale ahaan businessaa rabtaa inaa bilowdid businesska qayb meesha aad ka bilaabaysid waa inaa fahamsantaha tusaale ahaan haddii aad dhahdid suuqa bakaaraha ayaan rabaa inaan ganacsi yar ka furto suuqa bakaaraha waa jaamacad labaad oo la rabo ardayga inuu si gooni ah marka hore u daraaseeyo u barto intaanan muxuu ahaa uusan suuqaas gelin uusan lacag iska gelin waxaa loo yaqaanaa soomaali kuma dhihi karo laakiin feasibility stadi inuu sameeyo inuu ardayga baaritaan uu sameeyo ku sameeyo aidiyada uu rabo inuu suuqa la galo iyo suuqa uu rabo inuu ka ganacsado ama ka shaqeeyo haddii intaasi ay saacidaan oo isleeyahay meeshan waa ka shaqayn kartaa waxay u badan tahay ardaygaas inuu meeshaas ku guulaysto ama shaqadaas uu horey ugu guulaysto haddii uu u arko laakiin inuusan ka shaqayn karin waa inuu intu dib ugu dego meelo kalenta uu ka shaqayn karo environment kalenta uu baarbaaro oo halkaasi ka shaqeeyo runtii inaad shaqo bilowdid waxay ka horeysaa xataa macnaha jaamacadda oo waxaa la dhihi karaa adduunka hadda horu maray dadkooda ama dhallinyaradooda waxaa la baraa marka ay dugsiyada dhexe iyo sareba ay soo gaaraan waxaa la baraa qofka inuu naftiisa ku filnaado u shaqaysto oo tusaale ahaan waxaa loo sheegaa ardayga familka aabbaha iyo hooyada waxay kaa damaanad qaadi karaan oo keliya waxbarashada lacagteeda gurigaan aa ku nooshahay iyo muxuu ahaa cuntadaadii dharkaagii waxaasoo dhan waxbarashada intaas waa lagaa bixinaa laakiin maanta haddaa u baahato entertainment haddaa u baahato inaad dalxiis aad haddaa u baahato inaad muxuu ahaa ganacsi kalanta gasho haddaad u baahato waxaasoo dhan adaa lagaa rabaa inaad shaqaysid sidaas daraaddeed ardaygii wuxuu ku qasbanaanaa marka uu jaamacadda bilaabaya ama asoo dugsi sare dhiganaya ardaygii inuu shaqo bilaabo oo shaqooyinka uu ka shaqaynaya maxay noqonayaan nadaafaduu ardayga ka shaqaynaa wuxuu ka shaqaynaa weytarnimuu ka shaqaynaa storuu ka shaqaynaa subermarketuu ka shaqaynaa shaqooyin yaryar oo tiro badanay ardadii muxuu ahaa u furan markay adduunka joogaan inay soo qaban karaan marka ay shaqooyinkaas soo qabtaan taas waxay u diyaarinaya qofkii in marka uu jaamacadda soo gaaro oo kale uu sii koro oo suuqii shaqada asna la barto sidoo kalentana asiga uu barto taasaa waxay keeni kartaa barbareeshinkaagii ama isdiyaargarowgaagii inuu soo bilowday xilli hore oo aysan kugu noqonin marka aad jaamacadda dhammayso inaad meel cidla anta soo istaagto aad hodhowdii aad muxuu ahaa shaqaraadis una aad soo noqoto xilli aad waalidkii ay ku sugayaan naftaadii aad u baahantaha inaad wax u tarto oo kadibna meelaa wax ka bilaadid aa weyse laakiin marka hore haddaad adoo yar aad soo bilowdo suuqa shaqada inaad soo gasho marka aad soo weynaato jaamacadda aad dhammayso waad heli kartaa jaanisi badan waayo indhaha kuu furan runtii taas waxay u baahan tahay horta in istaatiitiki saxan oo ay sameeyeen ay wasaarado sameeyeen oo kale in muxuu ahaa la helo oo ardada soo qalinjibis intay la egyihiin iyo in in laisweydiiyo way ficnaan lahayd laakiin haddaan aan si kale u dhahno waxay u badan tahay inay isku dheelitirnaan ay jirto sababtan waxaan ku dhihi karnaa nambarka ardada aad u badan yahay soo qalinjibiya sanad walba inkastoo haddana dadkeenna waxbartaa ay yaryihiin laakiin waddankeenna kama jiraan fursado shaqo oo tiro badan kama jiraan sidii ayaa haddana laga yaabaa in dad ajaanib ah ay waddanka yimaadaan oo muxuu ahaa ay ka shaqaystaan fursado badan oo shaqo oo ardadii soo qalinjibinaysa ay heli lahaayeen laga yaaba inay helaan waxyaabahaas o dhan waxay keeni karaan inay isku dheelitirin la-aantaas ay badato ama ay jirto ayay badin karaan sida runta e waa run inaan jaamacadaha waddankeenna aysan u badnayn kuwa xirfadaha bixiyo waddankana adduunkana macnaha sideedaba shaqooyinka qaybahooda ugu badan waxaa waaye waxaa laga helaa xirfadii waaye waa labo jaamacadihii oo aanan bixinin waxaa laga yaabaa inay u baahan tahay horta in xirfad dadka la baro waxay u baahan tahay qarash iyo iyo iyo iyo u baahan tahay jaamacadaha naftirkooda laga yaabo inaysan awoodin inay bilaabaan ama dhigaan kuliyadaha xirfadaha lagu baran lahaa haddana si kale marka loo dhaho dadka soomaaliyeed dhallinyarada uma badna dad jecel xirfadaha waayo hadda markaad aragtid oo kale iskuullo badan oo vocational trainings ah ama iskuullada xirfadaha oo waagii hore dowladdiis hore waxay lahaan jirtay bolitechnicay lahayd laakiin hadda macaahidaa jirto oo bilaabay inay xirfadaha ardada baraan qaarkood ayagoo dugsiyada sare ayaa loo soo bandhigaa fursadihii oo ay ku baran lahaayeen xirfadahaas xirfadahaas markii lasoo bandhigo sida runta ah magaaladan wax badan oo ka mida laguma bixiyo lacag wax badan oo ka mida waa lacag la-aan oo vocational trainingiska ama meelaha xirfadaha lagu barto haddana way yar tahay dadka aado ama dad gooni ah oo bulshada gooni ka ah ayaa aado waxaa laga yaabaa ardada qaarkood inay isleeyihiin inaad xirfad baratid oo maanta aad kursi samaysid oo aad sariir samaysid oo aad armaajo samaysid oo aa laga yaaba inaad muxuu ahaa dhagax bulkeeti aad samaysid waxyaabahaas waxaa laga yaabaa ardayga inuu alxan inuu barto in uu ceeb inay la tahaaba laga yaabaaba oo dadkii soomaaliyadan waxaan u diyaarsanayn inay fahmaan micnaha ay leedahay xirfadda sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday in suuqan xirfadaha dadka waxay u baahan yihin wax badan hadda in la baro laguma badna ardada kuma badna jaamacadihii ma bixiyaan in badan laakiin hadda muddooyinkii ugu dambeeyey shantii sana ugu dambeysay waxaan dhihi karnaa iskuullo badanaa hadda a abuurmay oo qaarkood hay-ada ay lacagaha ka bixiyaan qaarkoodna muxuu ahaa ayaga ismaalgeliyey waxaan tusaalayn karnaa kuwa hadda muxuu ahaa bruuj oo kaleento iskuulay leedahay beek oo kaleento iskuulay leedahay kuwo kaleento way jiraan xaylo bariise waxaa jira muxuu ahaa tivet center oo lagu barto xirfadaha lagu bartaa jirto waxaasoo idil markay ardada ay qabanayaan waxaa in badanoo ka mid a aan aragnay in aysan helaynba xataa ardadii loo baahnaa inay meeshan wax ka bartaan aan la helayn wax kaleentana ma aha waa wacyigelinta bulshada oo aada noogu yar marka intii la baran lahaa waxaa xataa muxuu ahaa jaamacadaha samayn karaa inay xataa ardada bal ku dhiirigeliyaan in ay xirfadahaas meelaha markay fursadaha ka helaan ay bartaan si xirfaddii ayagoo leh ay suuqa shaqada xataa ay naftooda ugu maarayn karaan waa
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaalba ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurrada uur ku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'doodu udhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom synis dugsiga sare waxaan iskuulaad ka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darawalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu tala galnay ardada da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix أزي من سعى لخدمة القرآن بحياة أكثر إيمانا ورضا وأمانا xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casriya leel idinku caawinaysae codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casriya leel idiin diyaarisee codkeenna maqloo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawrireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culamo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyo ah himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idin soo saaray halkan idinkaga tabinayey aniga oo ah ibraahima cali intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo ammaano allah